Haashim mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa waxa ay ballan qaaday inay goordhow baahin doonto sawirro horudhac ah oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee aroornimadii hore ee maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa bangaraafta ee uu maraykanku tababartay sawirrada ayaa waxa ay soo bandhigi doonaan qaabkii uu u dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ogeysiiska ay bixisay al-kataa'ib kadib waxa aad dareemaysaa in dadku ay si aada u wada sugayaan sawirrada laga keeni doono ee deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo saakay aroortii ayay weerar cagmarina kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ka duwan weeraradii hore dowladda federaalka ayaa daqiiqado ka hor waxa ay soo qortay war ay ku sheegayso in saakay ciidankooda lagu soo weeraray deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe sidaba caadada u ahayd dowladda federaalka waxa ay dafirtay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka wargaadhi ciidankooduna ay ka hortageen balse dadka aragtiyada ka dhiibanaya warbaahinta dowladda federaalka ayaa runtii warkaasi waxa ay ku tilmaameen mid lagu maadeysto ee dhammaanna waxa ay dadkaasi sheegayaan in ay sugayaan sawirrada al-kataa'ib kuwaasoo soo muujin doona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan ee deegaanka wargaadhi marka laga yimaado warbaahinta dowladda federaalka ee dhammaan taageerayaasha dowladda federaalka iyo xitaa xubnaha iyada ka tirsan qaarkood waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen deegaanka wargaadhi halkaasna khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa hadda marka waxaa la wada sugayo ayaa ah sawiradaas horudhaca ah ee ay baahin doonta mu'asasada al-kataa'ib taasoo soo afjari doonta ee warka kooban ee ay soo qortay warbaahinta dowladda federaalka